Laba ruux ayaa ku geeriyootay sideed kalena waa laga badbaadiyay kadib dooni ay saarnaayeen oo ku qalibantay deegaanada ay saamaysay fatahaada Webiga Shabeelle ee u dhow deegaanka Gaaleef ee bariga magaalada Jowhar. Doonta oo ay saarnaayeen toban ruux ayaa waxaa weli lala yahay meydka mid ka mid ah dadkii saarnaa doonta iyadoo la helay meydka ruux kale. Wararka ayaa sheegaya in ay doonta kusii jeeday deegaanka Gaaleef kana baxday deegaanka Cumar Cismaan oo sidoo kalena waday in ka badan soddon loor oo galey ah. Gudoomiyaha tuulada Warciise Xurshe Xuseen Maxamuud ayaa sheegay in gurmad degdeg ah ay wadaan weli isla markaana baadagoobayaan meydka hal ruux oo weli biyaha lagu la'yahay.
gaaleef xale waxaa ka dhacday doona waxay ka raratay meel la yidhaaho cumar ismaan iyadoo kusii wajahan gaaleef ay kusii wajahan tahay biyihii markay dhex bartamaha ay marayso waxaa dhacay doonti inay shiiday ay hoos tagday badar galley ayaa la saaray soddon loor gaarayo rarka ayaa ka batay iyo toban qofood dhulka ayay u shiiday hoos ayay tagday dadkiina biyo ayay ku wada boodboodeen lama dumar ahaa ku jiran iyo waxay ahaayeen sideed raga oo lama naaquuda ay ku jiraan labadii naaquuda ay labadii qofood gabar yar iyo maamadii badbaadiyeen iyo dadkii kalena qaar way dabaasheen qaarna gacmahay ka qabteen doon kale oo ka daba socotaa ku timid wixii waa lagu gurbiyey dadka sidii loogu riday laba qofoodna way shiideen biyihii hoos u tagan iyaga way ku dhinteen way ku geeriyoodeen meydkeeda xalay ilaa waa la raadinaya maanta o dhan galabta kow iyo toban saac ayaa hal meyd soo helay kii kalena aal aana hadeertan wuu maqan yahay raadis ayaa lagu jiraa hal qofaa la helay kii kalena waaga biyo ayuu ku maqan yahay raadisaa lagu hayaa waan gartay baadi goobka qaabkay u samaynaysaan oo meydka ku raadinaysaan wax qalab oo aan wax ku raadina ma haysano kuleyta waxaan samaynay dooman oo yaraan adiga toban doomoda meeshii isugu keena doomanaan isugu keena meeshii doomanki meesha aan isugu keennay dad oo dhalinyaro ahaan kusoo wada qaadnay dadkii waxay sameyen waa dad adiga waa taqaanaa dad oo eeg iyo ka dabaal jiro dabaasha aad u yaqaano waayey qof walba markii meeshii doomankii la isugu keenay meeshii ay dhacdadii ay ka dhacday un meeshii doontii ay shiiday ayay qof walba biyihii isu dayeysa iyadoo laftigeeda khataro kale ay ay ka imaan karaan halkiyaa laga wada raadiyaa meydka in la muudo biyihiia dhulka hoose laga soo raadiyaa biyahana bacbacooda ma sahlano waa dhul oo aad ay dadka u liqaayaan waa mool oo saa'id ah wax hadda na soo gaaray maamula ma jiraan waa un isu gurmanay hadda deegaanka warciisoo kale laga soo gurmaday dooman yiilo ilaa lix gaarayana ka yimideen iyo wixii kaloo gaaleef yimid iyo wixii kaloo balcanaha joogay dadkii oo dhan dirsi way soo wada gurmadeen dhallinyaradii xoogga leho dabaasha taqiina kulli dhammaan way soo wada xaadireen bulshada tuulooyinka gaaleef warciise iyo ceel cusub ayaa wada dadaallo lagu baadigoowayaa hal qof oo lagu la'yahay biyaha dhexdiisa iyadoo gaadiidka keliya ee laga isticmaalo deegaanada bariga kaga beegan magaalada jowhar ay isticmaalaan doon waxaana aad u saameeyay fatahaada webiga shabeelle